بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا intaas kadib waxaan jeclahay in aan kulankan hordhac uga dhigo xadiis ka mid a axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas oo uu warinaya saxaabiga anas ilaahay subxaana wa tacaala ha ka raalli ahaadee kuna sugan kitaabka saxiixu lbukhaari anas waxa uu leeyahay ilaahay ha ka raalli ahaadee qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam unsur akhaaka daaliman aw madluuma qaaluu yaa rasuula allah هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صحابي أنس إلهي أكرر لي هذا وحا أيري رسولك إلهي وحا أيري أهيلي ولالك haddii uu gar daran yahay iyo haddii laga gar daran yahay labadaba saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa weydiisay oo waxay ku dhaheen rasuulkii ilaahayow haadaa nansuruhu madluuman haddii uu walaalkeen uu madluum yahay oo isaga la dulminayo waaba u heelinaynaaye fa kayfa nansuruhu daaliman haddii isagu uu daalim yahay oo wax dulminayo sidee baan ugu heelinaynaa bay ku dhaheen rasuulka sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ku yidhi ta'khudu fowqa yadayhi aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam yacnii walaalkaaga wax dulminaya ayaad xumihii uu samaynayey iyo dulmigii uu ku kacayey ayaad ka qabanaysaa sidaasaana ah waxaa weeye hiil u ah isaga maadaama aan aragnay xadiiskaas ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam kulankeenana aan hordhaac uga dhigay waxaan jeclahay in aan ka idhaahdo kelmad yar ee arrinta ka socota deegaanka buuhoodle ee ka dhaxaysa somalilan dowladda la baxday iyo shacabka ku dhaqan deegaanka buuhoodle somalilan markii lala hadlay ee dowladdii iyo shacabkii in badan oo ka mid ah la waraystay lana weydiiyey maxay tahay sababta aad buuhoodle ugu dagaalamaysaan oo oo dadkaas deegaankaa deggan u weeraraysaan waxay ku jawaabeen qarankii somalilan ayay warjeefayaan oo waa dad ka soo hor jeeda dadka deggan deegaanka buuhoodle midnimada somalilan sidaa darteed waajib bay nagu tahay in aan la dagaalanno nafteennana u hurno cid allaale ciddii wax u dhimaysa qarannimada somalilan markii la weydiiyey dhan dhinaca kale deegaanka buuhoodle iyo dadka deggan maxay tahay sababta ay idinkula dagaalayaan reer somalilan ama dowladdan la baxday somalilan waxay ku jawaabeen waxay nagula dagaalayaan xuduud beenaad uu dejiyey ingiriisku gumaystihii dalka ku soo duulay ayaa sharciyeeyey waxaa la yidhaahdo somalilan sidaa daraaddeed ma rumaysnin xuduudaha ingiriisku uu sameeyey waxaanuna taageersannahay midnimada soomaali weyn ma rabo in laygu tuhmo caadifad qabiil ma rabo in laygu tuhmo qolo ama dhinac ayuu u janjeersanayaa laakiin waxaan jeclahay maadaama ay tahay diintu ammaano ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiinayo dadka wax ka fahmay aakhiro in aan caddeeyo wax ay diintu ka qabto haddii aan ku horeeyo labadan dhinac waxa ay isku hayaan waxay isku hayaan waa xuduud uu dejiyey ingiriisku xuduuddaas ingiriisku dejiyey ma ka dhaqangelaysaa bulsho muslimiin ah oo ma habboon tahay in dhiig lagu daadiyo darteedna loo xidho ama loo soo xidho ciddii ka hor timaadana gacan bir ah lagu qabto ma ku habboon tahay xuduuddaas jawaabtaas waxaynu ka eegaynaa oo ka dheehanaynaa kitaabka allaah iyo sunnaha nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam ma keenayno xadiisyo daciifa oo waxa weeye si aan loo odhan xadiis daciif ah ayuu ayaa la deliishaday laakiin waxaan keenaynaa waxa weeye nas cad oo qur-aanka kariimka ah ku sugnaaday iyo axaadiis ka sugnaatay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam oo saxiix ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah ku leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu yacnii ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu la hadlayaa dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan iyo zaman kastay joogaan wuxuuna allah subxaana wa tacaala leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican qabsada xadhigga ilaahay dhammaantiin oo ha kala tegina واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي سبحانه وتعالى ضدك مسلمين تاه وحا فريا إن لم يذوبوا لقونا مذوبوا كتابك الله إيا سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هدي إلهي سبحانه وتعالى أو كفري مدنمو إن لم يذوبوا وددك مسلمين تاي أي مذوبان oo aysan kala tegtegin arrintaas maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inay tahay waajib sharci ah in la midoobo yacni waxa weeye dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan waxaa waajib ku ah in ay midoobaan kuna midoobaan maxay ku midoobayaan ma waxay ku midoobayaan yacni qoomiyad ma waxay ku midoobayaan dhul ma waxay ku midoobayaan maxay ku midoobayaan waxay ku midoobayaan waxa weeye kitaabka allah iyo sunnaha nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam haddaba haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ina faray in la midoobo miyay habboon tahay dadka muslimiinta ah in loo kala googooyo dowlado yaryar oo kulligood ay ku adeegtaan gaalo sharciyan ma bannaana walaad somalilan baan bannaanayn in dowlad ay noqoto walaa puntland baan bannaanayn inay dowlad noqoto walaa waxaan bannaanayn xamerland inay keligeed dowlad noqoto waxa sharciga ah oo bannaan waa in lagu midoobo kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wixii intaas ka soo hadhay waa baadil bannaanka gee maadaama aan ogaanay in aysan bannaanayn in ummaddu ay kala tagto oo ay noqoto duwaylaad yaryar oo loo arrimiyo ma bannaan tahay in qof muslim ah dhiiggiisa loo daadiyo xuduuddii ingiriiska ayuu diiday waa masalo u baahan iyada laftigeeda in sharciga loo eego jawaabteeda aan ka dheehanno xadiiska rasuulka muxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabiga la yidhaahdo ibnu cumar ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka raalli ahaadee waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah wayuqiimu asalaata ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري وحالي أمري وإلهي أمري in aan dadka la dagaalamo ilaa ay ka qirayaan laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah inta ay ka qirayaan ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ilaahay mooyaane muxamedna uu yahay rasuulkii ilaahay wayuqiimu asalaata salaaddana inay oogaan wayu'tu azakaata sakada waajibkaa ee ilaahay ku waajibiyeyna ay gutaan intaas haddii ay sameeyaan buu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam faidaa facaluu daalika yacni haddii dadku ay rumeeyaan allah subxaanahu wa tacaala keligiis muxamedna ayna rumeeyaan muxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay salaadiina ay oogaan oo waxa weeye ay ilaaliyaan shantii salaadood ee waajibka ahaa sakadii xoolahooda lagu lahaana bixiyaan rasuulku sal allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi haddii dadku ay saa sameeyaan waxa weeye dhiiggoodu xalaal iyo ma aha kow maalkooduna xalaal iyo ma aha ilaa bixaqi alislaam ilaa xaq yacni islaam in lagu oogayo maahaane xaqa islaamkee loo jeedaa waxa weeye yacni sida qofkii qof dilay waa loo dilaya waa loo qisaasaya qofkii soo guursaday waxa weeye sinaysta isagoo soo guursaday waxa weeye waa la rajminaya haddaba su-aasha u baahan in aan isweydiinno ingiriisku hadalkiisu ma xadiisba xuduudda ingiriisku wuu gooyey ama uu dadka muslimiinta ah u kala googooyey yacnii xuduudda dadka dadka muslimiinta uu ingiriisku u kala oodooday oo uu ku yidhi qolo kastaba waxaa lagu yidhahdaa waddan noocaasaa lagu yidhahdaa waddankaasaa lagu yidhaahdaa ma wax sharci ahba mase habboon tahay in dhig lagu daadiyo su-aashaas waxaan rabaa inay ka jawaabaan dadka u ololaynaya waxa weeye in ay somalilan ay xornimo qaadato oo keligeed ay gaar u baxdo arrintaas waxa weeye way caddahay waxayna u caddahay sida maalinta wax sharci ah ma aha diin islaamku ma bannaana in dad muslimiin ah waxa weeye lagu duulo oo dhiig loo daadiyo oo la yidhaahdo waxaannu difaacaynaa qarannimada somalilan haddii dadkaasi su-aasha isweydiinta mudan waxaa weeye reer buuhood leh ma waxay diideen salaaddii oo salaaddii bay tukan waayeen oo sidaasaa lagula dagaalayaa reer buuhood leh ma sakadii xoolaha ayay diideen oo waxa weeye diin ayaa lagula dagaalayaa ma waxay diideen laa ilaaha ila allah ma waxay diideen moxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay hadafka iyo sababta lagula dagaalayaa muxuu yahay ma xaq baa in qof muslim ah dhiiggiisa loo daadiyo lana yidhaahdo xuduuddii ingiriisku ka tegey ayuu diiday oo waxa uu ka soo horjeestay qarannimadii somalilan miyaysan ka hor imanaynin yacni nusuusta cadcad ee ku sugan kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaas waxaan u dirayaa oo aan u jeedinayaa oo aan kula hadlayaa waa dadka caqliga leh ee fekeraya war ma ku habboona in qof muslim ah loo daadiyo dhiiggiis xuduud baan soo xidhayaa war dadku waxay u baahan yihiin in ceelo loo qodo war dadku waxay u baahan yihiin in iskuulla loo dhiso war dadku waxay u baahan yihiin in wax la taro dadku uma baahna xabad dadku waxay u baahan yihiin inay wax bartaan dadku waxay u baahan yihiin in waxa weeye jahliga laga baxa ayaa loo baahan yahay laakiin sanad xabad la isu qaato lama joogo xabadii way dhammaatay shalay haddii reer somalilan ay diidayeen dowladdii siyaad barre ayna ku diidayeen dulmi loo geystay iyo dhibaato dowladdaasi kula kacday ma dulmigii mid la mid ah ayay maanta samaynayaan oo leeyihiin weliba waxa weeye qarannimaannu sidaas ku doonaynaa suurtagalse ma noqon kartaa in dad nool oo nafi ay ku jirto in sanka laga geliyo waxaysan doonayn mase la hayaa taariikhda caalamka oo dhan marka la isu soo ururiyo dadi waxa aysan doonayn in sanka laga geliyo oo ay ku dhaqmaan arrintaas waxaan u daynayaa shacab weynaha wax garanaya meel kastay joogaan waxaa ii soo hadhay dardaaran aan la dardaarmayo madaxweynaha somalilan waxaan leeyahay madaxweynaha somalilan maxamuud axmed siilaanyo maxaad ku jawaabaysaa marka aad hor istaagto ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku weydiiyo dadka ka dhintay ciidankaaga iyo dadka ka dhintay deegaanka aad ku duushay ilaahay hortiisa maxaad ku jawaabi doontaa biayi sababin qutiluu wa biayi sababin maatuu dadkaasi maxay ku dhinteen maxaase loo dilay ma kelmad ilaahay bay kor u qaadayeen ma diinka ilaahay bay kor u qaadayeen ilaahay hortiisa ma kaga jawaabaysaa ilaahay hortiisa ilaahu qarnimada somalilan bay warjeefeen ilaahu xuduuddii ingiriisku sameeyey baan soo xidhayay ilaahay hortiisa ma kaga jawaabaysa waa su'aal u baahan inta aadan tegin qabri inaad isweydiiso arrintaas waxaan leeyahay maanta ayaa jaanis la haystaa ee dhiigga muslimka lagu ciyaarayo ee sida sharci darrada ah loo daadinayo waxa weeye ha la yska ilaaliyo dhiigga muslimka in la daadiyo oo si fudud loo daadiyo ilaahay waxa uu jecel yahay ma aha waxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka raali yahayna ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay fii suurati annisaa qofkii qof mu'min ah u dila ulakas abaalmarintiisu waxay noqonaysaa naarta jahannamo ilaahayna waa u cadhooda weliba jahannamo isagoo qofkaas uu ku waaraya cadhada ilaahay xaggee baa laga gelaya dadka dhiigga muslimka ah daadinayo akhiiran waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas muslimiinta ah ee ciidanka isku hor fadhiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kala badbaadiyo ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala in uu ka yeelo ummad muslimiin ah oo caqli leh oo wax fahmaysa ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka yeelo ilaahay subxaana wa tacaala dhiiggan aad sida fudud a u daadinaysaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka badbaadiyo ilaahayna qof walba gurigiisa ha ku celiyo isaga oo nabad qaba waxaan leeyahay war orda oo kala taga oo noolaada oo danihiinna raacda oo ka taga dulmiga ilaahay subxaanahu وتعالى توفيق ذي خير كهنا وافجيو إله يوم مرخاتك هو وانجرسي إله مرخاتك هو وانجرسي إله مرخاتك هو وانجرسي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا